faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan kuna soo dhowaada qodobada ugu door karoon warka duhur ee raadyaha cadaado qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaya ciidamo gadoodsan oo la wareegay xarunta bangiga dhexe ee magaalada boosaaso taliska ciidanka qaybta gobolka bari oo beeniyey in ciidamo gadoodsan ay la wareegeen bangiga dhexe ee magaalada boosaaso dibudhac ku yimid shir looga arrinsan lahaa masiirka dalka oo maanta ka furmi lahaa magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland kulanka golaha wakiilada somalilan oo ay kaga hadlayeen xaaladii degdega ahayd ee uu ku soo rogay degmooyin ka tirsan gobolka sanaag muuse biixi cabdi oo buuq iyo sawaxan ku soo dhammaaday maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo digniin adag u diray ganacsatada xiriirka la leh dagaalamayaasha al-shabaab maraykanka oo shaaciyey in la dilay sarkaal ka tirsan al-shabaab oo horay u dilay askar ka tirsan ciidamada maraykanka wararkii ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaqyada ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan gobolka shabeellada hoose qodobadaa iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan haddii aan laha awoodi la hogolado iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha shanaad ee meey labada kun toban iyo sagaalka aynu ku bilownay faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayeen ciidamo gadoodsan oo la wareegay xarunta bangiga dhexe ee magaalada boosaaso ayadoona taliska qaybta gobolka bari ee puntland ay beeniyeen arrinkaasi shaafici shariif maxamuud ayaa isha ku hayay warkaasi wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxay sheegayaan in ciidamo gadoodsan oo ka cabanaya mushaar la'aan ay saacado kooban la wareegeen bankiga dhexe ee boosaaso sida ay noo xaqiijiyeen dadka agdhow halka uu bankiga ku yaallo goobjoogayaal la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadan oo ka cabanaya mushaar la'aan muddo kooban ay ku sugnaayeen xarunta bankiga dhexe ee boosaaso kadibna saraakiil soo gaaray goobta ay ku guulaysteen in ciidamada halkaasi ay ka wadaan intaay ku sugnaayeenna bankiga ayay goobjoogayaasha xuseen in ciidamada ay ridayeen rasaas fara badan taasi oo qalqal gelisay shacabka ka agadhowaa dhismaha bankiga dhexe ee boosaaso uu ku yaallo dhanka kale taliska ciidamada puntland ee gobolka bari ayaa waxaay beeniyeen in ciidamo ka cabanaya mushaar la'aan ay gaareen amaba weerareenna bankiga dhexe ee boosaaso taliyaha qaybta ciidamada puntland ee gobolka bari korneyl xuseen oo waraysi gaar ah oo kooban siinayay raadiyo cadaado ayaa waxa uu been abuur ku tilmaamay in ciidamo gadoodsan ay la wareegeen bankiga dhexe ee boosaaso waxa uu xusay in ciidamada ay tageen meel aad uga fog bankiga oo ah rugta ganacsiga waxa uu korneyl xuseen carabka ku dhuftay in ciidamada shalay uu u soo dhacay mushaarkooda hase ahaatee aysan war u haynin taasina ay keentay in cabasho ay muujiyaan waxba kama jiraanin waxba kama jiraanin bangiga iyo gobolku meelay
waa isku meel marka meel gobolka kashiisoo kaleba ciidan bir madax oo xoogaa mushaar iyo waxaa ka hadlaya yimaadeen iyaguna shan daqiiqo ma joogin shan daqiiqo baan ku- goobta ay yimaadeen ciidamadan mushaarka ka cabanayay waa xaggee
waa meel adigu waddo muddo dheer u jirta oo ninkii yaqaan baa diboosaase ma kala taqaanid haddaan ku dhaho rugta ganacsiga oo kale meel yahay waan garta marka warbaahinada qaarkood waxay daabacayaan amaba ay hadal hayaan in ciidamo caraysan ay la wareegeen bangiga dhexe ee boosaaso ma been baa iyada arrinkaas ma jiraan ade wax ka jira ma jiraan ade wax ka jira kuwii soo sheegay hadda ha tageen ha yidhahdeen ciidan baa jooga waa wax beenah oo dadka lagu lagu mari habaabinayo waan garta ciidamadan ayaka aad sheegtay inay mushaarka ka cabanayeen maxaa lagu xalliya mushaarkooda baaba loo shubay hadda shalay baaba loo shubay warbayan ka hayn mataadan iyagu ma mari sistem ilaa adigu dawli waa taqaanaa sistamka la mariyo mushaaraadka waa taqaanaa meelahay soo maraan iyo markii loo ogolaado dee maalin iyo bay sistamka ku jirtaa waa wax caadi ah waxba kama jiraan nimahaas wax ka jiraan ma jiraan warbeenow si kastaba ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada puntland ee gobolka bari ay ka cabanayaan mushaar la'aan walow puntland mar walba ay sheegto inay xoogga saarayaan qancinta iyo bixinta mushaaraadka ciidamada puntland dibudhac ayaa waxa uu ku yimid shir looga arrinsan lahaa masiirka dalka oo maanta ka furmi lahaa magaalada garoowe ee caasimadda puntland magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa maanta oo khamiis ah waxaa lagu waday inuu ka furmo shirweyne wadatashi ah kaasi oo dhowaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleeda dalka uu isugu yeeray madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni maalintii shalay ahayd waxaa la filayay in magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland ay gaaraan wufuud kala duwan oo ka kala socota maamul goboleedyada dalka ka jira iyo kuwa madaxda dowladda ugu sarreysa sida madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre oo shirkaasi lagu casuumay ha yeeshee dibudhac ayaa ku yimid shirkaasi shalay magaalada garoowe waxaa tagay wufuud horudhac u ahayd oo ka socotay dowladda dhexe ee soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha sidoo kalena waxaa socday wadatashiyo ay sameynayaan madaxda dalka ugu sarreysa ee ku aadan qorshaha ay shirkaasi ka yeelanayaan madaxda dowlad goboleedyada ayaa dhankooda waxaanay weli tegin magaalada garoowe ee gobolka nugaal ha yeeshee ugu dambeyn madaxda sare ee dalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la filayaa inay magaalada garoowe tagaan maalinta sabtida ah ee soo socota si shirkaasi uu furmo horey waxaa uu baaqday shirar heer caalami ah oo lagu casuumay madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale midkii ka dhici lahaa magaalada garoowe ee lagu baaqay xilligii calimasaarkii madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni uu ka qabsoomay magaalada garoowe mas-uuliyiin ka socota beesha caalamka ayaa waxa ay cadaadis xoogan ku saarayaan shirkaasi madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe sidii ay uga qaybgeli lahaayeen islamarkaana ay natiijo wax ku oolah uga soo saari lahaayeen qodobada looga hadli lahaa shirkaasi dhowaan la filayo inuu ka furmo magaalada garoowe ee haatan dibudhacu ku yimid ayaa waxaa ka mid a xalinta khilaafaadka dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe kulanka golaha wakiilada maamulka somalilan oo ay kaga hadlayeen xaaladii degdega ahayd ee uu ku soo rogay degmooyin ka tirsan gobolka sanaag muuse biixi cabdi ayaa buuq iyo sawaxan kusoo dhammaaday shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya buuqiya sawaxan ayuu ku soo dhammaaday kulan ay maanta yeelanayeen golaha wakiilada iyo guurtida somalilan waxayna kulanka kaga doodayeen xaaladda degdega ah ee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ku soo regay degmooyin ka tirsan gobolka sanaag boqol iyo siddeed mudane ayaa soo xaadiray kulanka waxayna u kala codeynayeen xaaladda degdega ah ee uu soo regay madaxweyne muuse biixi inay tahay mid saxa iyo in kale waxaana batay xildhibaanada diiday xaaladda degdega ah ee uu soo rogay muuse biixi sida uu raadiyo cadaado u xaqiijiyey xildhibaan axmed maxamed diiriya nacnac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulka somalilan xildhibaanka mar uu waraysi gaara siinayay raadiyo cadaado waxa uu sheegay in kulan akah oo socda uu guddoonka soo xiray kadib markii ay bateen xildhibaanada diiday xaaladda degdega ah ee degmooyinka ka tirsan sanaag uu ku soo rogay madaxweynaha somalilan waa buuyar baa ka dhashay waxaa mugo labada gobol la isku yeedhay markaa ceelifin meesha la yidhaahdo shaqaaqadii yaree ka dhacday ayaa loo codeynayay inay tahay emergency oo madaxweyne kusoo rogay inay xaq tahay inaan xaq darro tahay waan garta marka buuqa maxaa dhaliyay maxaa keenay
waxaa dheliyay waa ka badan dadkaygi lahaa waa qalad in dadkaa jiidalada bangi la saaro oo oo waa qalad ayaa ka dhowr iyo siddeetan xildhibaan baa isku raacay waan garta
marka kuwii naga yaraa kuwii dee madaxweyne raacsanaa soddon meelaha ka noqdeen markaasuu dhushay guddoonkuna aad iyo aad baxumaan u sameeyey maanta waanu ka xumaanay shirkii uu naga xiriba waan garta imise xildhibaan ayaa kalfadhigan soo xaadirtay boqol iyo boqol iyo sideed dee sabtiban safxanoona soton ayaan ayaan waxaan galnay dee soton markaa keenoo maanta waan diidnay war waan diidnay in dadka masaakiinta laga dhigo iyo in badda la saaro buuqiyase waxna ayuu kusoo idlaada marka oo wax la isla gaaray ma jiraan waxa la isla gaarmishaada ha waxa la isla gaarmishaa taas waxa waa caag ah soddonkii bishii ina dhaaftay ee abriil ayay ahayd markii madaxweynaha somalilan uu xaalad degdeg ah kusoo rogay degmooyin ka tirsan gobolka sanaag taliyaasha ciidamada booliiska iyo milatariga somalilan ayaa dhankooda aqbalay amarka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi walow maanta kala qaybsanaan owgeed buuqyasa waxaan ugu soo dhammaaday kulanka golaha wakiilada iyo guurtida somalilan ay kaga doodi lahaayeen xaalada degdega ah uu soo rogay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay digniin adag u direen ganacsatada xiriirka dhow la leh dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makraan ayaa waxa uu digniin culus u diray ganacsatada ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada maamulka hirshabeelle kuwaasi oo intooda badan aada deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab iyagoo u raadinaya cadaalad waxa uu gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin dheer ka bixiyey in cid kasta oo ka mid ah ganacsatada ku sugan deegaanada maamulka hirshabeelle ee aada deegaanada ay maamulaan al-shabaab ay awood gaara saari doonaan islamarkaana lasoo hortaagi doono cadaaladda sidoo kale ciidamada amniga ee maamulka hirshabeelle ayaa wuxuu ku amray gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan inay gacanta ku dhigaan cid kasta oo ay arkaan iyada oo aadaysa deegaanada ay maamulaan ururka al-shabaab isagoona xusay in cid allaale iyo ciddii al-shabaab cadaalad u doonata aysan hirshabeelle ugu soo laaban doonin hoji wanaagsan
ma u dulqaadahayna mana ka yeelin haddaanah maamulka gobolka iyo dhammaan hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada cid alla ciddii aaddo shabaab inta u yeerta aaddo ee aan gacanta ku dhigno inay maaragtay sharciga la tiigsan doono hadduu ilaah yidhaahdo mana aqbalayno inay inta u yeero ay inta baawurka isku dhoobaan ay aadaan shabaab shabaabkii inta u tagaan la soo xaajeystaan kana soo naqdaan ay magaalada ku soo naqdaan ayagoo nabad qabo wax loo dul qaada kara maahan shabaab haddii uu meeshaan annaga nagala wareego ayay ayaga la xaajoo karaan laakiin kulama xaajoo karaan inta naga tagaanay meesha tagaan inay la soo xaajoodaan mid suurtagelaysa maahan mana ka aqbali doono qof kasta oo ku dhaqan caasimadda jowr iyo meel alle meesha oo maamulka gacanta ku hayo waxaan u sheegaynaa in ay ka digtoonaadaan arrimahaas yaysan u arkin warka aan leenahay mid maaragtay ay inta yareystaan ay dhuuntaan shabaab ay u tagaan dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan way fadhiyaan waxaana saacaddan laga bilaabo aan maaragtay amar ku siinay inay ka howlgalaan cid allaale ciddii baxdo ama cid allaale ciddii baxaysay arkaan inay gacanta ku dhigaan aadi ma karaan shabaab shabaab ciddii aadana iidaa koolbatuuka hadday aadana yeelanoo soo naqan meesha ay joogaan hala joogaan si kastaba ha ahaatee deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa gacanta ku haya xoogaga al-shabaab oo iyagu intooda badan ganacsatada ugu yeera farta kadibna ku amra amare kala duwan walow qaarkood ay ka qaadaan lacago loo yaqaano sakawaad iyo waxyaabo kale oo canshuur iyo waxyaabo kale isugu jira taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa waxa ay shaaciyeen in la dilay sarkaal ka tirsan al-shabaab oo horey u dilay saraakiil ka tirsan ciidamada cirka maraykanka war ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee ku sugan qaaradda afrika ee loo soo gaabiyo africom ayaa waxaa lagu sheegay in maraykanku gobolka jubbada hoose ay ku dileen sarkaal ka tirsan ururka al-shabaab kaasi oo horey u dilay saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka afhayeenka militariga maraykanka ee jooga qaaradda afrika ee u taliya ciidamada loo soo gaabiyo africom ayaa waxa uu sheegay in duqeyn toban iyo sagaalkii bishii hore ay ka fuliyeen meel u dhow degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ay ku dileen sarkaal ka tirsan al-shabaab laguna magacaabi jiray cabdulaahi waxa uu intaasi ku daray afhayeenka militariga ee ciidamada maraykanka in cabdulaahi jilibow sarkaalka lagu dilay jubbada dhexe uu mas-uul ka ahaa weerarkii hoobiyayaasha ah ee lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka askariga ka tirsanaa ciidamada maraykanka ee lagu dilay weerarkii hoobiyaasha ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray alexander kander waxaana uu ka mid ahaa ciidamada cirka ee dowladda maraykanka maraykanka ayaa sidoo kale waxa ay shaaciyeen in sanadkan labada kun toban iyo sagaalka ay kordhiyeen weerarada dhinaca cirka ah islamarkaana soomaaliya uu sanadkan ka fuliyey soddon iyo saddex weerar oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqol oo xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa ah ay dhaqdhaqaaqyo xoogan haatan ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose goor sii horraysay waxaan qadka telefoonka ku waraystay cumar abuukar xaaji aadan oo ku sugan gobolka shabeellada hoose islamarkaana ka tirsan warbaahinta radio cadaado
waa maadsan tahay jile jaamac jile haddii aan la wadaagno dhegeystayaasheenna wararkii ugu dambeeyey ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada military ee xilligan ka soconaya deegaanada gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey ee haatan aan ka helayno ee deegaanada gobolkan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya oo gacan military ka helaya kuwa amisom iyo sidoo kale ciidamada cadaanka ah ee ay kaabiga ku hayaan deegaano iyo sidoo kale ee degmooyin badan oo ka mid ah ee gobolka shabeellaha hoose meelaha sida rasmiga ah ee jilow ee dhaqdhaqaaqyada ciidamada ay kaga wadaan waxaa ka mid a inta udhexaysa deegaanada beriire iyo sidoo kale mubaarag oo ka wada tirsan gobolkan iyadoona ee deegaankaasi mubaarag iyo sidoo kale ee deegaanada kale ee ku dhow dhowba xilligan ay ku sugan yihiin dagaalyahanada xarakada al-shabaab iyadoona ay ku socdaan ciidamada xooga dalka soomaaliya oo kaabaya amisom dadka ku sugan deegaanadaas oo qaarkood nala hadlay islamarkaana naga codsaday in codadkooda aanan u adeegsan qalabka warbaahinta sababo amni darteed waxay noo sheegeen in ay arkayaan ciidamo fara badan oo markaasi kusii qulqulaya ee deegaanadaas oo ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya ciidamadii ugu badnaa ayaa saacadihii lasoo dhaafay la gaarsiiyey deegaanka bariise si ay u xoojiyaan ciidamada kale ee shalay halkaasi ee la wareegay iyadoona ciidamadii shalay ee gacanta ku dhigay ee deegaanka bariire ee ka tirsan ciidamada dowladda ay u dhaqaaqeen deegaano kale oo horleh oo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose oo ay ka mid yihiin mubaarag janaale iyo sidoo kale degmada udhigle oo ka mid ah gobolkan shabeellaha hoose wardoona uma ognahay dagaallo dhacay inta ay howlgalka wadeen ciidamada xoogga dalka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin shabaab
ilawareedyada ku sugan ee deegaanada ee dhaqdhaqaaqyada military ee xilligan ka soconaya oo nala hadlay nooma sheegin ilaa iyo hadda wax isku horimaadyo ah oo halkaasi ee ka soconaya oo dhexmaraya ciidamada ee xoogga dalka iyo sidoo kale dagaalyahanada xarakada al-shabaab deegaanka beriire oo shalay ciidanka ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigeen ayaan ka dhicin jilow wax dagaala ah marka laga reebo weerar saacado kooban socday oo habeennimadii xalay ka dhacay deegaanka beriire oo ay soo qaadeen ama ay qaadeen dagaalyahanada xarakada al-shabaab iyadoona weerarkaas aanan jirin weerar kale oo ka dhacay deegaankaasi iyo sidoo kale nawaaxigiisa intaba marka ma jiraan jilow wax iska hor yimaadyo ah oo ciidamada ay kala kulmayaan shabaab islamarkaana ka midka ah deegaanada gobolka shabeellaha hoose islamarkaana ay doonayaan ciidamada dowladda in gacanta ay ku dhigaan iyadoona saraakiisha xooga dalka ee ku sugan gobolka islamarkaana qaybta ka ah howlgalkan ay sheegeen in ay ka go-an tahay in guud ahaan gobolka ay ka sifeeyaan dagaalyahanada xarakada al-shabaab marka dhegeystayaasheenna waxaan u ballan qaadaynaa wixii warar ah ee ku soo kordha ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada military ee xilligan soconaya in ay ku maqli doonaan wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ee soo socda haddii rabaweyne laga helo guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano intaa waxaa ku eg war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warka duhur ee maanta waxaa soo saaray shaafici shariif maxamuud anigoo jila jaamac jile ah ayaa idiin akhrinaya xasan axmed maxamed ayaa farsamaynaya tan iyo kulanti dambe waa bahdii raadiyo cadaado idinla sidaa iyo nabadgelyo